ururka naafada jubbaland oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo labayo tobankii ah ayaa dhowaan loo bedelay dalada ay ku midaysan yihiin dhowr urur kuwaas oo u qareema dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gudoomiyaha dalada naafada ah jubbaland shukri siciid axmed ayaa ka warbixisay sida ay ugu qareemaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada jubbaland ayadoona sheegtay inay jiraan dad badan oo baahiyo gaara qaba oo xanuunsan kuwaas oo u baahan inay helaan adeeg caafimaad oo fiican waxa ayna hay-adaha samafalka iyo wasaaradda caafimaadka jubbaland ka codsatay in ilgooniya lagu fiiriyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee xanuunada la ildaran dalada naafada bardhow waa laysku keenay naafada laakiin ururkii ugu horreeyay laba kun labayo tobankii ayuu ahaa ururkaasi kadib markii aan ogaanay dadka baahiyaha gaarka inay dayacan yihiin ay u baahan yihiin meel laysugu keeno waxaan go-aansanay inaan xafiis furno dadkiina halkaa ugu qareyno kabacdi gudduu socday dadka halkaas ugu qareymi jirnay xaafadaha waxaan ka dhisay guddiyo dadka ka warqaba oo lixda xaafadood macnaha ka warqaba baan sameynay way socotay kadib waxaan sameynay wasaaradda haweenka iyo horumarinta wasiiradda ayaa isugu kaayo yeertay ururo kale ayaa la sheegay marka waa isu kaayo dartay marka waxaan sameynay midnimo si aan maarka dadkii aan u qareyn waxaan ku shaqayn jirnay lixda guddi xaafadeed markaan dhisnay dadka u qareebi jirnay waxbarasho caafimaad ogaal kii xanuunsan kii kale oo maaragtay aan waxba haynin dadkaasaa soo gudbin jiray kadib xafiiska ayaa lagu maamuli jiray xafiiska waxaa noo joogay guddiyo fara badan oo ka kooban sideed iyo toban waxay ka shaqayn jireen guddiga naafada waxay ka shaqayn jireen dadka baahiyaha gaarka oo dhan waxaan ugu qareybi jirnay hay-adahan u tagnaa dowladdan ugu tagi jirnay dadkaasi wax u helaan waxbarashadoodii guul weyn baanu ka gaarnay hay-ada waxaa naga taakuleeyey aada iyo aada noogu taakuleeyey adra iyo eldabayo baa naga taakuleeyey caruur adigu gaadhaysa ilaa hay-adan l w f ilaa lix boqol oo kale ayay wax noo bareen adrana waxay bareen caruur fara badan oo ku jira kuwa maqalka iyo kuwa aragga ah ilaa ka jiifo intadan jiifaa jira oo kici karin oo dhagaha ka maqlaya dowladdii idaacadaha haystaan oo maskaxdoodii iyo wax walba u joogaan dad waxaa jira maaragtay booliyo ejilootayo ayagana halkaas u joogaan dadka kan arkaysaan waxa waaye iyo dadkan jiifa dadka jiifaa badan oo iska yaala yaala ah dadkan in waxaan jecelnahay caafimaad u helno dad waxaa jira iska soconayo oo raba caafimaad in la siiyo ina caafimaad u helno arrinkaa in lagu baraarugo ama wasaaradda ha ahaato ama dowladda ha ahaato ama hay-adihii ha ahaato dadkaa iska jiifa u baahan in wax loo qabto in wax loo qabto dhowr urur oo ka dhisnaa jubbaland una qareemayay dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa dhowaan wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland midaysay kuwaas oo laga dhigay hal dallad oo u qareemaysa dadka baahiyaha gaarka qaba